tani oo markii ay sheegtay dowladda soomaaliya in uu ka baxsaday xabsiga wasiirka amniga jubbaland oo muddo bilooyin ah ku xirnaa magaalada muqdisho ilaa iyo haatan aan meel lagu sheegi karin ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay maamulka jubbaland war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka jubbaland ayaa lagu sheegay in wasiirka amniga aan lagu hayn nololii geeri islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya laga rabo in ay meel ku sheegto sida ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maamulka jubbaland sidoo kale waxaa lagu yidhi war-saxaafadeedka maamulka jubbaland waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda uu ku sugan yahay wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid nuur janan kaas oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inuu ka baxsaday xabsigii uu ku jiray maamulka jubbaland waxa uu sheegay in muddada uu xirnaa wasiirka amniga jubbaland loo diiday in ay la kulmaan eheladiisa iyo cid kasta oo danaynaysa arrimihiisa waxayna arrintaasi keenaysaa walaac xoogan oo ku saabsan badqabka wasiirka amniga jubbaland sida ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay jubbaland hadalka ka soo baxay maamulka jubbaland oo ku aadan wasiirka amniga maamulkaasi oo in ka badan shan bilood u xirnaa dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana maalintii shalay ahayd sheegtay in uu ka baxsaday xabsi uu kaga jiray magaalada muqdisho ayaa waxa uu imaanayaa xilli inta badan la hadalhayay in wasiirka amniga jubbaland uu safar badda ah ku tegay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaana u dhow magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka amniga jubbaland ayaa waxaa lagu haystay dembiye kala duwan oo la sheegay inuu ka geystay deegaano ka tirsan gobolka gedo islamarkaana dowladda soomaaliya ay qabatay xilli uu safar ku ahaa magaalada muqdisho iyadoona xaraggiisa ay soo dhoweysay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo amnesty international